xildhibaanka degmo baarlamaaneedka ceeldhaas mudane aadan keynan wehliye ayaa dugsiga sare ee wiilasha magaalada ceeldhaas waxa uu guddoonsiiyey baas uu lahaan doono dugsigaasi mudane aadan keenaan wehliye ayaa sheegay in ceeldhaas laga furi doono kuliyado kala duwan taasoo ay ardayda waqooyiga dalkani kenya ay wax ka baran doonaan society-gan waa very high society si fiican u maqla dhagaana kala furo maanta nasiib wanaag aabbaha aa school fees kaa bixiye hooyadaa qori ay soo gurtaa iskuul ay kaa bixisaa walaalkaa xooluu raaca iskuul uu kaa bixiyaa maalinta aad foofoo ka dhacdid hooyadaana waa kaa carari walaalkaana wuu kaa cararaa aabbahaana wuu kaa cararay waan wax baan ku soo baree kaa shaqaysaa laguleh adiga macnaha waxaa waaye maamaadaas waktigaan cunuga aas fursada siisay raaxa ka dhaaf waktigaan aas fursada siisay raaxa ka dhaaf raaxadii tacliintaas lama socoto adigana waktigaan fursadda lagu siiye adkayse jaamacad gal soo shaqaysa waddanka kenya qofka u weyn ama adduunka u weyn ka noqo markaas waalidka waa usoo noqoni gurigaasu dhisi hooyada lugahaasu dhaqi aabbaha lugahaasu dhaqi waa u rireexi markay dhibaatada qabaan waxaad noqonay qof muhiima laakiin intaan dhexda yar adigana sabar waalidka baarir u noqo waalidkana asabreena cunugu wuxuu kuu sheega aan la oynin mutakuwa na college kama itakuwa na teachers training college ama medical training college ile eldas pia iwe center yani hub ya education katika northern kenya na serikali yetu tukufu imekubali waxaniisheera eldas diyaar u noqdo waxaan soo wadnaa college meeshaan dhulkaan ka dhigi doono qayli ay ka yimaadeen eh waqti dhown waxaa iin imaadi doono college weyn aa laga dhisi doonaa halka oo northeastern dhamaala trainingkeeda halka laga qaadan doono marka waqti dhow dadkaas aan isla imaadeynaa annaga meelaan qoondayni eh annaga meelaan qoondayni waa fadhiisani meeshiidaa qayli ay nooga imaadeen waxaan rabnaa iskuulkan ka weyn oo iskuulkan wiilishaan ay jiraan noqdaan ninka halka baga hadduu takhtar noqdo uu takhtarnimo aadi kara hadduu macallin noqdona uu macallimo aadi kara asoo ceeldhaas dhexdeeda jooga dhanka kale waxa uu fariin u diray dadka uu sheegay inay qalalaaso ka wadaan deegaanka ceeldhaas kuwa ku tira galeen ayagoo dad inay magac ka hadleeya rabaan nabadgelyada ceeldhaas inay qasaan rabaan in linka war haaya dowladda inka war haysa annaka aan inka war hayna qofka u horreeyo hebel iyo hebel dhihi karana aan laga xishoonaynin aan kala xishoonno allis xushmeeya wixii isbaanbeen gurigaada ku suubisi waa lagaa war hayaa animaandhow baasir aan tagay annakoo joogno yaas qof dharaarnimo wax suubi we know you dharaartiin biiska ku tirigalnay inay xaduudka luskugu taga habeenkii ay dad wax suubiyeen tunawajuwa xushmadii iidaheed adiga waa xushmayn wahaysi sharciga aas kenya sidaas yah aa waajibkiisa qaadana ani magaciidu in lagu ciyaara ma rabo odiyaan ah waddankan oday ka ah idinka ay soo doorateen intaad soo shaqaada siiseen waddankan intaa soo sheeg magacayda in lagu ciyaaro ma raba ninkii ku tirigalay wax yar asaga oo dantiisa inuu reeceldaas magacooda ku ciyaara war wallaahi iyo bilaahi tallaahi ma daafacayaan qofkaas isuga qofka u horreeyo sheegaanaan aan noqona ugu dambayntiina waalidiinta iyo carruurtooda halkaasi wax ka bartaan ayaa u mahad celiyeen mudane aadan keenaan wehliye ninka asxaan kuu suubiye asxaana asxaan lagu gudaa sooma marka mishmaagaadaas dadaalkan suubiye oo iskuulkan saan u dhisi asxaantaan siinaya siyaasiga asxaanta la siiyey oo asxaan u aqaana waa kuuro un asxaan kaloos aqaana ma leh asxaantiisa waa kuuro marka waxaan leenahay waa mahadsan tahay kuurahana aan aan uga dhignaa ee mahad celin war iskuulkan caynkaanna baaska aas hor taagan yahay reer ceeldhaas keliya waxaa qaba wax waddanka dhammaana laga qaba ma aha runbaan isu sheegaynaa meeshan waxaa la rabaa ilmahan iskuulkan akhrisanaa oo meeshaan ka muuqdo cunug wabow hooyada aabbaha walaalka gabartiina sootashiila si kastaba ha noqotee deegaanka ceeldhaas ayaa u muuqda mid tacaliintiisa ay sannadahani dambe sare u kacayso iyadoo juhdi iyo dadaallo badanna uu gelinayo mudane aadan keenaan wehliye